aan ku bilowna dunida waxaa maanta looga dabaaldegayaa maalinta caalamiga ee deegaanka oo maanta oo kale la xuso soomaaliya waxaa sannadihii lasoo dhaafay dhibaatooyin ku hayay arrimo ka dhashay isbeddelka cimilada daadad saameyn ba aan ku yeeshay magaalooyinka qaar dalagii beeraha oo hoos u dhacay abaaro soo noqnoqday iyo ayax deegaanka xalufiye ayaa sannadihii u dambeeyey laga cabanayay haddaba wariyaha v o e da ee magaalada muqdisho cabdicasiis axmed barrow ayaa waxa uu waraysi la yeeshay agaasimaha waaxda deegaanka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya axmed yuusuf axmed waxaana ugu horreyn weydiiyey dhibaatooyinka arrimaha deegaanka ee soomaaliya ay xilligan wajahayso aad iyo aad baa umahadsan tahay dhibaatooyinku arrimaha deegaanka ee dalkeenu aad iyo aad bay runtii u fara badan yihiin waxaa ugu waaweyn land degradationka ama xaalufka dhilka iyo baaba dhulka ku dhacay jacolka ama jacol tradka waxaa la yidhahdo oo ah dhuxusha ay dadku ka ganacsadaaniin iyo dhirta isheeg la jarayo waxaa kaloo ka mid a arrimaha west managementiga ama west pollutionka oo wasakhda iyo waxaa la xiriira waxaad ogtihiin qashin tiro badan iyo waxyaabaa noocaas inay in ii sheegay dadka iyo deegaanka iyo dalkeenaba dhibaato ku hayaan gaar ahaan magaalooyinka waaweyn gaar ahaan magaalada muqdisho waxaa kaloo jirta wax la yidhaahdo dhibaato in loo geysto noolihii kala duwanaa ee ku noolaa dalka iyo deegaanka soomaaliyeed biodiversity wuxuu dhihi jiray waxaad ogtihiin arrimaha isbeddelka cimilada dhibaatadu leeyahay runtii daadadka afar atanka saac da-aya waa arrimo natural source iyo arrimo la xiriira isheeg climate issues waxay u baahan tahay infrastructure badan in la dhiso dil badan in la beero dhirtiina waynu jaraynaa iyo arrimo kaloo dhinaca aqoonta iyo capacitiga ee dadka gaar ahaan sectorka ama arrimaha la xiriira environmentiga iyo deegaankaba waxaad noo sheegtay dhibaatooyin badan in arrimaha deegaanka soomaaliya ka jiraan iyadoo weliba aada soo hadal qaatay fatahaadaha qaar ka mida gobolada dalka ku dhuftay iyo abaaro soo noqnoqday isbeddelka cimiladu ama dunida sii kululaanaysa haddii aan dhinac kale u dhigo ay sabab u tahay dowladda soomaaliya maxaa qorshe uga ah arrintaas oo aad hadda wadaan oo aad gacanta ku haysaa aad iyo aad baa umahadsan tahay dowladdu runtii way way ka shaqaynaysaa intii tabarteeda markuu dambeysa hadda waxaad arkaysa in ra-iisul wasaaruhu uu tegay magaalada jowhar isagoo raba inuu indhaha caalamka uu kusoo jeediyo magaalada jowhar dhibaatada ka jirta runtii aad baynu hadda u gaadhay adduunka oo dhan sababto waxaad ogtahay magaalada dhan inay hareereysan tahay biyana ay hareereeyeen mashaariic waaweyn baa jirta runtii oo wax looga qabanayo sida tooga la xiro sida meelaha biyuu kasoo baxayaan in la dhiso sida in dhir la beero laakiin wax waqti qaadanayo oo aan beri iyo saadama la dareemayn saameyntooda dhinaca positiveka ay yeelan karaan marka dowladdu way ka shaqeynaysaa dhinaca kaloo aan aad kuga shaqeyn waxaa kamid a shuruucda in lasoo saaro golaha wasiirada waxay ansixiyeen national environmental policy siyaasadda qaran ee maareynta deegaanka waxay ansixiyeen siyaasadda qaran ee la tacaalida isbeddelka cimilada waxay ansixiyeen xeerka maareynta deegaanka in intay fariistaan intaasu dukumento akhriyaan ka doodaan indhoorsegareeyaan oo ra-iisul wasaaruhu uu saxiixo official letters ay kusoo baxaan runtii waxaa kusinaysaa dowladda siday uga go-an tahay waxaan kaloo maadaama adduunka aan ka midnahay waxaa jira wax layihaha global commitments ama n d c ambitious plan oo ah inaynu qayb inaynu soo bandhigno sida aynu rabno inaynu isbeddelka cimilada uga shaqeyno tobanka sano soo socda adduunka o dhan uu ka shaqeynaya taasna waxaa la dhaha n d c ambitious plan runtii dowladdu way diyaarisay anaga xafiiskeena liidka ah u n d b baan uga mahad celinaynaa saboortiga ayna siisay iyadoo adduunyaha inta kalena runtii siisay sida og tahayba shirka cop ama united nations convention for climate change oo lagu qabanayo waddanka u k magaalada glasgow sanadka hore in la qabtay laakiin dib buu u dhacay sanadkana la qabanaya ayaa lagu soo bandhigi doonaa wadamadu n d c ambitious balanka yani gonaanta qorshahooda isbeddelka cimilada siday rabaan inay adduunka ula wadaagaan marka waxaan ku faraxsanahay inuu gabagaba yahay waxaan sidoo kale ku faraxsanahay inaan bisha hadda juun aan ku jirno juulay inaan soo gabagabayn doono qorshahaasna waa waxaa saxiixa madaxweyne ama ra-iisul wasaare haddii la yidhahdo soomaaliya waxaa dhibaato aada deegaanka ku haya dhirta inta la jiro dhuxusha laga dhigaayo inkastoo arrimahaasi soomaaliya la xaaraantinimeeyey in la sameeyo haddana dhuxushii soomaaliya laga dhoofinayo oo gobolada ama dalalka kale dunida ku yaala loo iibgeynayo arrintaasi maxaad ka qabateen
aad iyo aad ba umahadsan tahay dowladda iyo u n ka ayaa arrintan runtii aad uga dooday muddo hadda shan sano ilaa toddoba sano ka hora u n consulka ayaaba ka fariistay arrintan dhuxusha laga jiro soomaaliya loo iibgeenayo wadamada carabaha u badan waxaa laysu yimi waxaana la gaaray go-aan ah in fan iyo dhaqaale loo raadiyo runtii dhaqaale fiicanna loo helay waxaan ku guulaysanay dhinaca siyaasadda dhinaca isheeg geopoliticska inaan dhammaan dowladaha carabta ee dhuxushaan loo geeyo inaan kala hadalno waxaan kaloo ku guulaysan in xeeraalyaha guud qaranku uu soo saaro warqadaha qofkii doonta dhuxul lagu qabto ama wadanka qaata in maxkamada lala tiigsan doono runtii sidii hore hadda waa iya dhahay sawirro la qaaday oo dhinaca satelliteka lagu qaaday waxay sheegayaan inaan wax dhir ah oo saa u badan la jarin dhuxul badanna aan la dhoofin gaar ahaan dhinaca jubbaland ama jubbooyinka oo si xun dhirta looga jaray dhuxushu waa laba midna ganacsi baa dibadda loo geeya midna inagaa isticmaalo local ahaan baan u isticmaalnaa midda local ahaan loo isticmaalo ayadan waxaan rajeynaynaa in laga maarmo oo l b g-yo hadda magaalooyinka kismaayo garoowe hargeysa baydhabo iyo dhuusamareeb iyo jowhar waxaan ka qaybinay iyo beledweyn waxaan ka qaybinay wax la yihahdo l b g ama gaaska cuntada ugu karsado si dadku aysan ugu baahan dhuxul den hadhowdin waxay imaanaysanaysa dhuxushii ay ka maarmaan ilaa wixii dabka ay ku karsanayeen enerjiga tamarta waa haystaan marka dadaaladaasoo dhan baa socda waxaa kaloo hadda miiska golaha wasiiradayaal siyaasadda maareynta dhuxusha national charcoal policy waxa la yidhahdo iyadan aan rajeynaa maalmaha soo socda usbuuca soo socda in la asixin doono maanta shirad ku qabateen magaalada muqdisho halkan aan kugu wareysanaya aad ku qabateen waxaad iiga warantaa shirka waxyaabaha ugu waaweyn aad iskula soo qaateen iyo dadkaad casuunteen iyo macnaha shirkan deegaanka uu leeyahay intaas baad adiga jirta aad baa umahadsan tahay su-aashaas waa su-aal fiican maanta waa maalinka loo dabaaldegayo in la xuso lana weyneeyo deegaanka adduunka oo dhan world environmental day commemoration day shanta juun baa adduunka maalin kasta la xusaa runtii shirkaan waxaan soo qaban qaabana inaan maalinkaas ku weyneyn kuna xusno ujeedooyinkaan ka leenahana waxa weeye inaan dadka ku wacyigelino arrimaha deegaanka panel discussion baa shirka ku jiray presentations badan baa ku jiray panel discussion waxaa soo keenay khubaro ka kala socda wasaaradaha kala duwan ee dowladda federaalka sida beeraha biyaha kalluumaysiga qorsheynta arrimaha gudaha iyo wasaarado kaloo badan iyo agaasiga deegaanka isbedelka cimilada xafiiska ra-iisul wasaaraha dadkaasi runtii waxay isu keeneen aaraa badan iyo fikir badan panel excellent ay ahaayeen aad bay su-aalaha uga doodeen ribad ayaan ka soo saari doonaa
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha waaxda deegaanka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya axmed yuusuf axmed oo u waramayey wariyaha v o e da cabdicasiis axmed bar